asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warka iyaga duhurnimo ee warbaahinta radio baydhaba idiin hayso duhurmadana dhegeystayaal kuweda u doorgaroon dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay ka hortegayso shirkado kalluumaysi sharci darro ah ka wada biyaha soomaaliya madaxweynaha jubbaland oo soo saaray liiska musharaxiinta uga harhsanayd aqalka sare ee soomaaliya barakaac ka socda gurceel iyo ciidanka ahlusunna oo howlgallo ka wada nawaaxiga magaaladaasi soomaalida ku nool ingiriiska oo halista soo wajahday soddon ruux oo lagu xidhay magaalada jowhar wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjarinimo ka guddoomay safiirka dowladda ee sweden akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal duhurnimadan qodobka u doorkaroon etoobiya oo burburisay qalab ay lahaayeen t b l f waa duhurnimo talaadaha dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha tobnaad sannada laba kun koiyo labaatanka dhegeystayaal haatanna waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka soomaaliya mudane balaale maxamed cusmaan ayaa nuqul ka mid ah waraaqadaha aqoonsiga danjiriinimo ka guddoomay safiirka boqortooyada sweden ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane berlangard intii uu kulankaasi u socday wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxa uu soo dhoweeyey safiirka cusub ee sweden isagoona u rajeeyey inuu ku guulaysto howsha loo xilsaaray in sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqaajiyo xiriirka labageysoodka ah ee labada dal si ay u yeeshaan iskaashi dhow oo dhinacyo kala duwan leh eena dhankiisa danjiraha boqortooyada sweden ayaa muujiyey sidaa ugu faraxsan yahay inuu dalkiisa uu ku matalo soomaaliya wuxuuna bogaadiyey xiriirka iyo iskaashiga labada dal isagoona ku nuxnuxsaday inuu ku dadaali doono sidii loo horumarin lahaa xiriirkaasi si loo gaadho himilooyinka guud ee labada dal iyo labada dad ee saaxiibka ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay ka hortegayso shirkado kalluumaysi sharci darro ah ka wada biyaha soomaaliya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxamuud ayaa sheegay inay jiraan dowlado shisheeye iyo hay-ado kale oo gacan ka helaya dad soomaaliyeed oo ku howlan kalluumaysi sharci darro ah oo biyaha soomaaliya ay ka wadaan waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay inay la dagaalanto kalluumaysiga sharci darrada ah oo shirkadaha shisheeye ay ka wadaan biyaha dalkeena soomaaliya isla markaana ay ku dadaali doonto wasaaradda kalluumaysiga soomaaliya sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray xeer ilaaliye in kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka socda dalka uu ka mid yahay masiibooyinka waaweyn ee ka jira khayraadka dalka islamarkaana ay ka faa'iidaystaan dad soomaaliya ah usoo shaqo tegay ugu dambeyn xeer ilaalyaha qaranka ayaa furay aahdee xeer ilaalyaha qaranka ayaa faray ciidamada badda soomaaliya inay soo qabtaan maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada ah uga kalluumaysta xeebaha dalkeena soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waxay sheegtay inay jiraan maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah uga kalluumaysta xeebaha dalkeena soomaaliya islamarkaana ay tallaabo ay ka qaadayaan balse warkaasi uu fuli waayey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa soo saaray liiska musharaxiinta uga harhsanayd aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe ayaa ku ayaa ku dhawaaqay liiska musharaxiinta afarta kursi ee ka dhiman aqalka sare ee deegaan doorashadoodu ay tahay jubbaland xubnaha uu ku dhawaaqay axmed madoobe oo qaarkood haween ay yihiin ayaa waxay magacyadooda ay kala yihiin kow leyla nuux maax iyo oo la tartamaysa xareedo maxamed sheekh labo ibraahim awgaab cismaan oo la tartamaya oo la tartamaysa farxiya macalin cabdi saddex maryan faarax keliye oo la tartamaysa samsam maxamed bishaar afar xasan daahir yarow oo la tartamaya cali maxamed cali dhowaan ayaa la filayaa in magaalada kismaayo lagu qabto doorashada afarta kursi ee ka dhiman maamulka jubbaland waxaana keliya dhammaystirka doorashada aqalka sare ee keliya n ay ka dhinaanaysa labada kursi ee ka imanaya galmudug barakaac ayaa si xawli ah uga socda magaalada gurceel ciidanka ahlusunna ayaa howlgallo ka sameynaya nawaaxiga magaaladaasi waxaa saaka xiisad dagaal laga dareemayaa degmada gurceel ee gobolka galgaduud halkaasi oo in ka badan laba toddobaad ay gacanta ku hayaan ciidamada ahlusunna wal-jameeca eena dadkii ku noolaa badi degmada gurceel ayaa ka barakacay iyagoona aaday deegaano kale oo u dhow magaalada gurceel si ay uga badbaadaan haddii uu dhaco dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudug oo dhinaca iyo ahlu sunna sidoo kale saaka ilaa iyo xalay waxaa la xidhay goobo ganacsi oo hor leh sida kaalmaha shidaalka lagu iibiyo inaysan waxyeelo si aysan waxyeelo uga dhalan haddii uu dagaal u dhaco ciidamada ahlu sunna ayaa dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo waxay ka wadaan gudaha iyo daafaha degmada gurceel si ay isaga difaacaan ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudug haddii ay soo weeraraan eena dadkii ka barakacay gurceel ayaa ku sugan duleedka degmadaasi waxaana lasoo sheegayaa inay dhibaatooyin kala duwan ay ku haysato halkaasi soomaalida ku nool dalka ingiriiska ayaa soo wajahday halis jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi ingiriiska ayaa bilaabay inay soomaalida u sharaxaan sidii ay u wajahi lahaayeen xaaladda soo cusboonaaday eena ka gadaal markii dhowaan ruux soomaali ah uu dilay xildhibaan ingiriisa dhibaatada jaaliyadda soo wajahday haatanba ayaa waxaa ka mid ah inay soo gaarayaan fariimo hanjabaado ah iyo inay isbeddel ay ku sameeyeen habnololeedkoodii hogaamiyaasha jaaliyadda ayaa ka wacyigelinaya soomaalida nidaamkii ay ula dhaqmi lahaayeen haddii lacala boolisku ay la kulmaan amaba su-aalo la weydiiyo loo baahdo waxaa xihan wiil asalkiisu uu yahay soomaali kaasi oo lagu magacaabo cali xarbi cali da-diisuna ay tahay shan iyo labaatan sano jir wiilkan ayaa ku dhashay dalka ingiriiska isagoona takhasus dhakhtarnimo een halkaasi ka diyaarinayay sidoo kale waalidka ruuxaasi xihan ayay dhowaan booliska ingiriiska ay ka qaadeen teleefonkiisa gacanta si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo soddon ruux ayaa lagu xihay magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa howlgallo dad badanna lagu qabtay oo amniga lagu xaqiijinayay waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle howlgalkan oo uu hogaaminayay taliyaha booliska magaalada jowhar bashiir xasan xalfooy ayaa ciidamadu waxay si gaar ah ay uga sameeyeen waaxda aboolo ee xaafadda hantiwadaag iyadoona ciidamada ay guri guri u baarayeen n waxaana howlgalkan lagu soo qabtay dhalinyaro looga shakiyey inay ka tirsan yihiin al-shabaab afhayeenka ciidamada booliska maamulka hirshabeelle diini axmed rooble ayaa sheegay in baaritaan dheer kadib dad badan oo howlgalkaasi lagu qabtay la sii daayay balse soddon iyo labo ka mid ah la xihay kuwaasi oo uu sheegay in baaritaano kale lagu sameynayo waxaana uu sidoo kale sheegay in qof walba oo lagu helo inuu la shaqeeyo eena dadka falalka amni darro geysta sida al-shabaab tallaabo laga qaadi doono waxaana uu bulshada uu ka codsaday inay ciidamada amniga ay la shaqeeyaan howlgalkan ciidamada booliska hirshabeelle ay ka sameeyeen magaalada jowhar ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan la filayo in magaalada jowhar lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka qeybta deegaan doorashadoodu ay tahay halkaasi halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaala tanbaydhabo dowladda etoobiya ayaa sheegtay inay burburisay qalab ay lahaayeen t b l f ciidamada cirka etoobiya ayaa sheegay inay burburiyeen qalab isgaarsiineed oo ay t b l f u adeegsan jirtay kaasi oo yaallay gudaha magaalada maqale sidoo kale waxay sheegtay dowladda federaalka etoobiya in la burburiyey qalabkii warbaahinta ee maqale u yaallay t b l f dowladda etoobiya ayaa sheegtay in howlgalku uu si guul ah ku soo dhammaaday shacabkana aysan gaarin waxyeello deegaano iyo degmooyin ku yaala waqooyiga dalkaasi etoobiya ayaa weli waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya ciidamada federaalka etoobiya iyo xoogaga t b l f warkii duhurnimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal duhurnimadan halkan ayaan kusoo afmeerayaa tani kulansadama dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid dalaale ciddii warkayaga u dhaafina dhegeystayaal waxay dib nooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba